magaalada baydhabo ee caasimada kumeel deerikan ee koonfur galbeed iyo weliba lekadaha furay qorashaha diirowka iyaalka kuyar shanta sana ee weli shoon qaadana masan dhammaystirna talaalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicaasiis daftagaren oo isugu heliya wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed maxamed jiidow yana dahafuri talaalka weliba sidoo kale munaasabada dahafuurka talaalka gobro ku hayay madaxa kudareerta hay-adaha unisef who iyo horwadeyno kale ee ku tirsan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed mudane maxamed cusmaan xaaji jiidow yaninkoreyn ku hadali munaasabada daahfurka talaalka uusoona sheegay nin dhowr deegmo la diirsiiyey talaalka kadib madaxweyne farxad weyn ayay noo tahay in maanta noo daafurtid talaalkan talaalkan madaxweyne waxaan gaarsiinay ilaa shan iyo toban degmo oo koonfur galbeed ilaa qurac joomo kurtuwaarin waxaan ka gaarsiinay boolmareer deegaanada dhan waa geeni maanta daafurkaa kadib howsha waa bilaamaysaa caruurta si fiican in loo talaalo sidoo doctor ubax noo sheegtay madaxweyne gaabkii jiray oo caruuro qaar waxaa jirtay talaalo la siiyey aan la dhammaystirin hal talaal ay qaateen laba talaal iyo saddex talaal ay qaadan kuwaas in laga daba tago talaalada loo dhammaystiro talaalka waxaa ku jiro misliska kan jadaacadaha ku jiro kan dabeesho waaye iyo kan covid buu ku jiraan ool talaal oo soomaali dhan waaye marka siidada dhan waa la daafur maantana adaa noo daafuraysid madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicaasiis xasan maxamed laftagaren oo dahafuray qorashaha diirowka iyo halka ku yar shanta sane ee weli shoon qaadana masan dhammaystirna talaalka iyo ninishii ku hadli guud ahaan diirowka talaalka ee degmooyinka maamulka maanta munaasabadda ah furitaanka tallaalka carruurta shanta sano ka yar ayaan u taagannahay runtii waa arrin muhiimaddeeda leh oo wax aad loogu farxo ah in maanta carruurta soomaaliyeed weliba gaar ahaan carruurta koonfur galbeed ay helaan tallaal cudurrada guud oo socdo ah looga hortegaayo sida ay takhaatiirta iyo wasaaraddaba ay noo sheegtay carruurta guud oo ka faa'iidaysan doonto iyo carruurta guud oo ku nool waddanka waxaa waaye milyan waxaa la gaarsiin doonaa dhammaan degmooyinka koonfur galbeed oo dhan oo xorta ahoo la tegi karo ilaa iyo degmo sidaasoo kale waxaa la furi doonaa xarumood oo xarumaha caafimaadka oo loogu talagalay lagu tallaalo carruurtaas reer koonfur galbeed ee shan iyo tobanka degmo joogto oo ka faa'iidaysanayso tallaalkan yaa waxay tahay wax weyn oo horumar ah oo maanta la gaaray waxaan uga mahad celinaynaa hay-adihii ka shaqeeyey waxaan kaloon waalidiinta iyo takhaatiirta aan ku wacyigelinaynaa in ay ka faa'iidaystaan tallaalkan oo ay gaarsiiyaan carruurta nin walba meesha uu joogo kii baadiyi joogo kii u dhow nin walbaba cunugiisa uu keeno si maxay ahayde cudurrada soo noqnoqday ee ilmaha wareeriyey looga bixiyo oo ay ugu horrayso dabaysha jadeecada qaaxada gowracatada iyo cagaarshowga intaba cudurro dilaa'a waaye haddii aan ilmaha inta ay yaryihiin laga tallaalin oon laga gaarinna waa dhibaato uun markaas ama taagan oo ilmihii ay u dhammaanayaan ama soo noqon doonto maray soo noqoto dhammaan waalidiinta carruurta waxaan u sheegaynaa inay ka faa'iidaystaan ay wakhti geliyaan ilmaha shanta sano ka yarna la keeno xarumaha caafimaadka loo geeyo takhaatiirta tallaalkana ay qaataan sidaasoo kale takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayadana waxaan leenahay meel walba oo aad gaarsiin kartaan tallaalkan hala gaarsiiyo si ay uga faa'iidaystaan ardayda carruurta soomaaliyeed loona tallaalo waxaan u mahad celinaynaa hay-adihii nagala shaqeeyey oo ugu horeeyaan unisef iyo w h o iyo wasaaradda caafimaadka intaba waa mahadsan yihiin daafurka qorashaha diirowka yaalka ku yar shanta sane ee weli shoonqaadana masan dhammaystirna talaalka iyo qayb kuwa daadejowka adeegyada caafimaadka ee wasaaradda kuwadda dowlad goboleedka koonfur galbeed